عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا سيدا الإعلان كبكو أركيسين وحالكا مركز الشيخ عبد الله حسن حاشي بربراوي ونوغجري دون محاضرة kulle waxaanay markaa ku saabsanaan doontaa biidni illaahi tacaalaa xuquuqda markaa ay ubadku ku leeyihiin waalidiintooda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka beeray marka in sha allahu tacaalaa ka faa'iidaysi wanaagsan falyatafadal mashkuuran
alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wlcaaqibaة lilmutaqiin wla cudwana ila clى اظaalimiin wslى اllahu clى nabiyina muxamadi wclى aalih wصaxbih wman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi اddiin biidni illaahi subxaanahu wa tacaala waxaa kelimaad aynu iska odhan doonaa mowduuca magiciisu uu yahay xuquuqu alabnaa'i cala lummahaati cala alummahaati waalaabaa xaqa ay ku leeyihiin ubadku aabbayaashood iyo hooyooyinkooda ama labada waalid waxaynu ogsoonnahay inay tahay diinta islaamku diinu lxuquuq oo shicaarkeedu iyo halkudheggeeduba uu yahay fa acti kulla dii xaqin xaqah mid kastoo xaq leh xaqiisa sii xuquuqda waxa u weyn xaqa ilaahay subxaana wa tacaala waxaa ku xiga xaqa rasuulka calayhi salaatu wasalaam kadib ayaa waxaa imanaysa xuquuqda kale dadku ay isku leeyihiin sida xuquuqda waalidka iyo xuquuqda ubadka ubadka iyo xuquuqda jaarka iyo xuquuqda labada lamaane laftoodu ay isku leeyihiin waxaynu odhan karnaa haddii xuquuqdaas sideeda looga soo baxo bulshada waxaa nolosheedu ay noqonaysaa nolol wanaagsan oo degan oo lagu raysto oo lagu nasto oo aakhirana lagu gaadho ilaahay subxaana wa tacaala raalli ahaanshihiisa iyo naciimkiisa haddii xuquuqdaa la dayacana bulshadu waxay noqonaysaa bulsho furfuran burbur inuu ku dhacana qarka u saaran haddii waddadaasi lagu sii socdo oo laga laaban waayo walihaada ba ilaahay subxaana wa tacaala in fara badan uu ku sheegay fi lqur'aani alkariim xuquuqda in la ilaaliyo la isku leeyahay oo cid walba xaqeeda la siiyo rasuulkeennuna calayhi salaatu wasalaam uu yihi mid kastoo xaq leh xaqiisa sii sidaasi ayaanu qofku ku noqon karaa addoon ilaahay oo wanaagsan oo cibaadullaahi saalixuun addoomaha ilaahay wanaagsani waa man qaamuu bixaqi illaahi wa bixaqi cibaadi illaah waa kuwa ka soo baxay xaqa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku leeyahay iyo xaqa addoomaha ilaahay ay ku leeyihiin oo waafajiyey qalbigooda iyo muuqaalkooda guudba ilaahay subxaana wa tacaala muraadkiisa iyo sida ilaahay uu doonaya raalli uu ka yahay haddaanu usoo noqdo mowduuca ubadku waa nicmo ilaahay nicamkiisa ka mid ah ilaahay baana subxaana wa tacaala cidda uu doono u hibeeya ilaahayna addoomihiisa waa ugu mano sheegtay nicmadaas waxaana waajiba ilaahay nicamkiisa si in looga mahadnaqo si ta joogtana ilaahay uu kugu ilaaliyo ta kaa maqanna ilaahay subxaana wa tacaala uu kugu xaasiliyo ilaahay wuxuu ihi isagoo tilmaamaya ubadku inay yihiin hiba min allah hibe ilaahay uu bixiyo yahabu liman yashaau inaathan wayahabu liman yashaau dukuur aw yuzawijuhum dukraana wa inaatha wayajcalu man yashaau caqiima kuu doono ilaahay wuxuu siiyaa oo u hibeeyaa hablo kuu doonana inamo kuu doonana wuu isugu daraa kuu doonana ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu ka dhigaa mid aan waxba dhalin waa qeyb ilaahay subxaana wa tacaala waxaa marka aayaddu ay noo tilmaamaysaa laba macne macnaha koowaad oo ah cidda ubad bixisaa inuu yahay ilaahay subxaana wa tacaala oo cid kale inaan laga dooni karin ama aan la weydiisan karin oo cid kaloo hibayn kartaa ma jirto mid nool iyo mid dhintay toona iyo arrinta labaad oo ah dee hibadaasi cidda bixisa in loogama hadnaqo cidda bixisayna waa allah subxaanahu wa tacaala ilaahay mar kale wuxuu tilmaamay carruurtu inay yihiin quruxda adduunyada almaalu waalbanuunu ziinatu lxayaati addunya ilahay wuxuu leeyahy xoolaha iyo ubadku waa qurax quruxda noloshan adduunyo oo bimacnaa marka adduunyo la qiimeynayo waxyaabaha u qiimo badan waa almaalu waalbanuun waa maalka iyo ubadka walihaada ayaa ilaahay waxa uu ku beeray bani aadamka kalgacayl ay u hayaan iyo boholyo ay u boholyoobayaan inay ubad yeeshaan ilaahayna subxaana wa tacaala arrintaa xikmad buu ka leeyahay arrintaasoo ah in nooca bani aadamku adduunyada baaqi uu ku noqdo way haddaanu taran jirin dadku waa tafiir go-ayaan oo adduunyadan cid markaa sii joogaysaa ma jirto waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka in badan uu kaga warramay dareenka noocaasi ee insaanka ku beeran weliba ilaahay uu tilmaamay dadka caadiga ah marka la dhaafo ambiyada ilaahay subxaana wa tacaala iyo dadkii saalixiinta ahaa in dareenka noocaasi ay qabeen ilaahay wuxuu sheegay inay ilaahay ka baryeen ubad ubad oo dhanna maahe ubad wanaagsan xataa arki maysid ambiyada iyo saalixiinta oo ilaahay subxaana wa tacaala inama u weydiisanaya bal ilaahay ubaduun bay weydiistaan saalixiin oo wanaagsan duriya tayiba tafiir wanaagsan ama inama ha noqdaan ama habla ha noqdaan way arrinta muhimki maaha inuu inan noqdo ama inanuu noqdo ee arrinta muhimka waa inuu noqdo saalix qof wanaagsan waxna wanaajinaayo waa inuu noqdo wuxuu ilaahay yihi nabiy llaahi zakariya isagoo inooga warramaya hunaalika dacaa zakariya rabbah qaala rabbi hablii min ladunka duriyatan tayiba inaka samiicu ducaa nabiy llaahi zakariya ayaa ducaystay wuxuu yihi rabbiyo waxaad ii hibaysaa ood agtaada iga siisaa tafiir wanaagsan inaka samiicu ducaa waxaad tahay mid ducada aqbalo oo ajiibay samciga halkan bimacna alijaaba ayaa looga jeeda nabiy llaahi ibraahim oo aynu garanayno inuu ahaa abulambiyaa wa imaamu lmuwaxidiin ayaa isna ducaysto o wuxuu ihi rabbi hablii min alsaalixiin fabasharnaahu bigulaamin xaliim da' buu gaadhay oo ubad la-aan uu ku gaadhay ilaahay buu haddana baryo muu quusano muu odhan mar haddaad da'dan gaadhay malaa carruur ma dhali kartid bal ilaahay buu baryay subxaana wa tacala waayo ilaahay fadligiisa iyo rabbi subxaana wa tacaala nicamkiisa lagama quusto marnaba cidduu doono ayaanu ilaahay siiyaa da-na kuma xidhna sifaad kalena kuma xidhna oo ku saabsan qofka iyo noociyadiisa rabbiyo waxaad ii hibaysaa buu ihi awlaad saalixiina kuwa saalixiinta ka mid noqda ilaahay baa markiiba ducadiisa ajiibay waxaan ugu bushaaraynay buu ihi inan xaliima caqli deganaansho iyo dulqaad ku sifaysan waddadaasi ayay mareen dadka saalixiinta laftoodu ilaahay suuradda la dhaha alfurqaan waxaa gebagabadeeda uu kaga warramay sifaad ay leeyihiin dadka wanaagsani sifaadkaasi waxaa ka mid a inay ilaahay ka baryaan inuu u hibeeyo dumar ama xaasas iyo duriyad wanaagsan waladiina yaquuluuna rabbanaa hab lana min aswaajina wa duriyaatina qurata acyun wajacalnaa lilmuttaqiina imaama waxaa addoomaha ilaahay wanaagsan ka mida kuwa odhanaya rabbiyo waxaad nooga dhigtaa dumarkayaga iyo duriyadayadaba kuwo lagu indhadoogsado oo bimacnaa laga raalli noqdo wax fiican oo raalli aanu ka noqonno aanu ku aragno waxaanaad naga dhigtaa kuwo khayrka lagaga daydo oo annaga lafteeda ilaahuna hagaaji si dumarka iyo carruurtuba annaga ay noogu daydaan oo khayrka ay noogaga daydaan waxaa shaki la-aana nolosha wanaagsan ku dhammaystirmi mayso in carruur la helo oo qura bal waxaa nolosha wanaagsani iyo sacaadada aayaadkani ay tilmaamayaan ay dhammaystirmaysaa marka ilmuhu uu noqdo ilmo saalixa oo lafihiisa u hagaagsan waxna hagaajinaya walihaada ayaa sida aayaadka aynu ku aragno aabbayaasha wanaagsanaa ee ambiyadu hormoodka ay u ahaayeen ilaahay subxaanahu wa tacaala may weydiisan carruurun bal himadooda iyo yuhuuntoodu waxay gaadhsiisnayd heer ilaahay ay weydiistaan duriyad ku sifaysan salaax iyo baraka macnaa wanaagsana wanaag iyo baraka ku tilmaaman oo nabiyullaahi zakariya wuxuu yihi sida ilaahay nooga warramay wa inii khiftu lmawaaliya min waraa'i wa kaanat imra'atii caaqira fahab lii min ladunka waliyan yariunii wa yariu min aali yacquub wajcalhu rabbi radiya ilaahay buu weydiisanayaa bimacnaa cid dhaxasha oo awlaada ilaahay subxaana wa tacaala inuu siiyo waxaanu isla markaa ilaahay ka baryayaa ilmaha ilaahay uu siinayaa inuu noqdo mid ilaahay raalligeliya subxaanahu wa tacaala isla markaa isaga laftiisana laga raalli noqdo sidaasoo kale ayay ahayd waxa weeyaan ducada nabiyullaahi ibraahimna rabbi hablii min alsaalixiin ilaahu carruurun isimu odhan carruur wanaagsan buu ilaahay weydiistay wa kadalika addoomaha ilaahay oo wanaagsani carruur quratu cayna oo ilmuhu hadduu si kasta u qurux badan yahay oo uu jismi ahaan u dhammaystiran yahay laakiin akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa iyo qaab nololeedkiisu aanu waalidka raalli gelin dee waalidka indhihiisu ku doogsan maayaan waxaa taasi markaa inoo tilmaamaysaa ilmuhu waa nicma sida aynu sheegnay laakiin nicmo qura maaha dhinacna mixna ayuu ka yihi waa lagu imtixaamayaa qofka inamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna ilaahay baa yihi subxaana wa tacaala maalka laydin siiye carruurta laydin siiye labada waa laydinku imtixaamaya waana amaana ilaahay labada waalid uu dhiibtay oo waajib ay tahay inay ka soo baxaan oo ammaanadaasi ay ilaaliyaan ilaa allah alihi uu ka qaadanayo yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dhigay waalidka mid loo xil saaray raacitaanka iyo ilaalinta ubadkiisa waxaa loo diree la raaciyeyna waa la weydiin doonaa weydiintaana abaalmarinaya ka dambayn doonta rasuulkeennu wuxuu uhi kullukum raac wa kullukum mas-uulun can raciyati faarajulu raacin cala ahli beyti wa mas-uulun can raciyati walmar'atu raaciyatun calaa beyti zawjiha wa mas-uulatun can raciyatiha dhammaantiinba waxbaa laydin raacshay oo laydin dira waana laydin weydiin ninka waxaa la raacshay oo loo xil saaray inuu ilaaliyo cidda gurigiisa ku nool dumar iyo carruur waana la weydiin doonaa gabadhana waxaa loo xil saaray guriga ninkeeda dadka ku nooloo carruurteedu da ay ugu horreyso waana la weydiin doonaa ammaanada noocaasiya marka waxaa imtixaanka lagaga gudbi karaa ammaanadana lagu gudi karaa in ilaahay lagaga baqdo subxaanahu wa tacaala kasoo bixitaanka mas-uuliyadda iyo ilaalinta raciyadda iyo dadka layna raacshay iyo guditaanka xuquuqda ilaahay u yeelay ubadka haddaba xuquuqda wax ka mida ayaynu isxusuusinaynaa oo dadku ama ubad bay dhaleen ama ubad bay la nool yihiin amaba se waxa weeyaan waxa ay rajo ka qabaan inay ubad yeeshaan fi lmustaqbal xataa ragga dhalinyartaha iyo dumarka dhalinyartaha xuquuqda waxaa ka mida u horeysa weliba hadalkaasi wuxuu si gaara iminka u khuseeyaa macanaa cidda weli aan aasaasin gurigii laga rajeynayay ubadka waxa ay tahay ama xaqa koowaad uu yahay waa in lagu dadaalo ubadka in ninkuna hooyo wanaagsan marka horeba uu raadiyo gabadha lafteeduna marka horeba aabbo wanaagsan ay u raadiso waayo mid waliba marka hore wuxuu leeyahay ikhtiyaar uu ku dooran karo qofka uu ka rajeynayo ubad inuu u dhexeeyo oo hooyada wanaagsan iyada aabbaha ku kaalmayn karta guditaanka xaqa ubadka iyo tarbiyadayntooda aabbaha wanaagsanina waa sidaas oo kale gaar ahaan hooyada ayaa ama darasadda rasmiga ah oo had iyo jeeraale ubadka dhex joogta oo haddii iyadu markaa ay madarasadeeda wanaajiso dad wanaagsane ay ka soo baxayaan hadday xumaysana dad xuno iyada iyo ummadaba dhiba ay ka soo baxayaan oo waxtara adduunyo iyo mid diineed toona aan yeelan walihaada baa ilaahay uu ammaanay dumarka wanaagsan ee amaanada amaanada ah iyo kuwa kaleba ka soo baxa faalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilgaybi bima xafida allah dumarka saalixaadkaa sifaatkooda waxaa ka mid a waa qaanitaat ilaahay bay adeecaanay u hoggaansamaan waa xaafidaat oo waxay ilaaliyaan ilaahay subxaana wa tacaala ciddii uu raacshay iyo guriga uu rabbi subxaana wa tacaala ku-xigeenka uu uga dhigay marka ninku uu ka maqan yahay gaar ahaan oo marka ninku uu ka maqan yahay hadday ilaaliso mas-uuliyaadka dee min baabi ilawla waxaa taa kasii mudan marka uu jooganayo inay ilaaliso walihaadaaba ilaahay ragga uu ku dhiirigeliyey macnaa gabadha inay iimaan iyo alla kacabsi ay ku doortaan haddaanay gabadhu sifaad ka wanaagsan lahayn walow siyaabo kaleba ha u cajabisee in aanu sifa siyaabaha iyo sifaadka kale aanu ku dooran buu ilaahay tilmaamay walaa amatun mu'mina khayrun min mushrikatin walow acjabat addoon mu'minada ayaa ka khayr badan mid mushrikada macnaa kaafirada walow taasi ha idinba cajabiso kaafiradahay quruxdeeda maalkeeda reerka ay ka soo jeedo addoontaa muuminadaabaa dhaanta oo dee iimaanka ayaa nafciga uu leeyahay waxyaabahaasoo dhami aanay u dhigmahayn ta kaafiradahay kufri bay ku beeri doontaa carruurtaada ta fisqiga iyo macsiyada iyo xumaanta ku sifaysanna dee carruurtu waddadeedaasi ayaa sida qaalibka ama arrin arrinku siduu u badan yihi ayuunbay mari doonaan laakiin taa muuminada iimaanka iyo alla kacabsiga iyo toosnaanta ayay kaga dayan doonaan walihaada adduunyadu waa mataac waa sahayda qofka musaafirkii uu tunka ku qaatoo kale markuu meel u socdaalaya mataaca ama sahayda waxaa u qiimo badan buu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam macnaa gabadha wanaagsan addunyaa mataacu khayru mataaciha almar'atu saalixa almar'atu saalixa waa ta gudaysa xaqa ilaahay iyo xaqa zawjkeeda ninkeeda iyo xaqa awlaaddeeda mid walba xaqla xaqiisa siinaysa bal dadka inta faraha badan bani aadamka inay wax kaydsadaan bay ku dadaalaan waxyaabaha ay kaydsanayaan qiimayntoodana waa ku kala duwan yihin qof dahabka ayaa wax la kaydsado agtiisa ugu qiimo badan qof doolaarka qof alaab kaloo meel la dhigto laakiin rasuulkeennu wuxuu inoo sheegay ninku wuxuu kaydsado uu meel dhigto waxa u wanaagsani inuu yahay gabadh wanaagsan oo khayru maa yaktanizuhu lmar'u wa almar'atu saalixa buuri rasuulku calayhi isalaatu wasalaam qof wuxuu kaydsado waxa u wanaagsan gabadh wanaagsan oo adduunyadiisa iyo diintiisa labadaba kala shaqaysa oo ku garab taagnaata bal waxaabuu rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam shatru diin inay tahay macnaa diinta laba marka loo qaybiyo meel inay tahay ninka gabadh wanaagsan oo xaqi ilaah iyo xaqi khalqigaba garanaysa oo ka soo baxaysa inuu ilaahay ku arsaaqa waa shatru diin buuhi rasuulku man razaqahu allahu imra'atan saalixa faqad acaanahu calaa shatri diinihi falyataqi allaha fi shatri thaani qofka ilaahay gabadh wanaagsan ku arsaaqo wuxuu ilaahay ku kaalmeeyey diintiisa kala badh markaa badha kale ilaahay kaga baqdo dabaraan iyo xaakim iyobaa xadiidka wariyey masaladan aynu ka hadlayna si gaara ayaabuu rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam u caddeeyey oo wuxuu ihi xadiidka caaisha ay warinayso ibnu maaji iyo xaakim iyo ay wariyeen takhayaruu linutafikum fankixuu laakifaa wa ankixuu ilayh nudfadiina ama candhuuftiinna yacnaa meel wanaagsan u doorta oo dad akifaa kuf gayaan idin ah dhinac diineed dhinac akhlaaqeed dhinac sharafeed guursada kuwa noocaasana hablihiina u guuriya buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam macnaa gabarh ka soo jeeda guri diin iyo akhlaaq wanaagsan iyo sharaf lagu yaqaano baadigoobo raadi nin sifaad kaalana inantaada waxa weeyaan si sidaa ayuu leeyahy rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam gabadha xataa kalgacaylka badan ee ninkeeda iyo carruurteedaba jecel in ninku marka horeba uu baadi doono ayuu rasuulkeenu inoo sheegay tasawaju alwaduuda alwaluud fainii mukathiru bikum alumam rawaaha abu daawuud waannasaa'i guursada buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam gabadha kalgacaylka badan ee dhasha badan waayo ummadaha ayaanu isu tiro dhiganaynaa marka ummaddaydu inay ummadaha kale ka tiro badato yowma alqiyaama ayaan doonayaa buuhi waa dhiirigelin rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu dhiirigelinaya kathratu nas ubadka faraha badan iyo taranka marka sidee lagu garanayaa gabadhu inay sifaadkaa leedahay waxaa lagu garanayaa yaana waa la hidaraacaya meesha ay kasoo jeeda ayaa la eegaya gabadha markaa aasaaska lagu dooranaya waa inuu diin noqdo iyo in jidhkeedu uu bad qabo nafteedu ay bad qabto caqligeedu bad qabo gabadh waxa weyaan asal wanaagsan oo sharaf u dhashay ka soo jeeda waa inay noqoto walihaada baa rasuulku markuu tilmaamay afarta arrin ee raggu dumarka ay ku doortaan waxaa si gaara ragga ugu dhiirigeliyey arrinta koowaad ee dumarka ay ku qiimeyn inay noqoto diinta fadfar bidaati diin taribat yadaag ta diintale ku guulaysa buuri rasuulku calayhi salatu wasalaam waayo arrimahan kale oo dhami hadday maal noqoto aada maal ku doodato maalku waa iska bixi karaa haddaad qurux ku doorato quruxda adduunyadu marnaba joogto ma noqoto waxaa shaki la-aana inay isbeddelayso haddaad xasab ku dooratana iyo gabadhaasi inay ka dhalatay dad magac iyo sharaf ummadda dhexeeda ku leh dee xasabka laftiisu waa isbeddelaa oo imise ayaa dad ahaa muluuk iyo boqorro markii dambe isu beddelay dad dullaysan waxba aan la weydiin waxbana aan laga qorin marka waa xaqa koowaad xaqaasi oo ah ikhtiyaar alab aw alum alsaalixa lilawlaad xaqa labaad wuxuu yahay marka horeba guriga waa in lagu aasaaso alle kacabsi si gurigaasi u noqdo guri barakaysan oo ubad barakaysan oo wanaagsan ee ay uga soo baxaan waxaana ka mid a khayrka ay tahay guriga in lagu aasaaso oo loo ilaaliyo marka horeba in ilaahay subxaana wa tacaala xuskiisa iyo baryo ilaahay la baryo lagu aasaaso habeenka u horeeya gurigaasi ama gurigalku u dhacayo oo waxaa rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa uu baray ninku marka u horraysa gabadha loo soo geliyo inuu yidhaha allahuma innii asaluka khayrahaa wa khayra maa jabaltaha calay ilaah waxaan ku weydiisanayaa khayrkeeda iyo khayrka gabadhan aad ku beertay yacnaa dhaqamada waxyaabaad u dhalisay oo dhan macnaa inay khayr ii yeeshaan baan ku weydiisanaya wa acuudu bika min shariha wa shari maa jabaltaha caleyh sharkeedaan ilaahu kaa magan gelaya iyo sharka waxyaabaha gabadhan aad ku beertay macnaa in ilaahay sharkeedana uu kaa duwo khayrkeedana uu ku siiyo waa albaabka ama miftaaxa koowaad ee caruurta waxa weeyaan aada xaqoodii aada ku bilaabayso wanaagoodiina aada sabab ugu noqonayso wakadalika marka kulanku uu dhacaayo in ilaahay xuskiisa uu ku dhaco bismi illah allahuma janibna shayaan wa janib shayطaana maa rasaqtana ilaahu shaydaanka naga foge waxaad nagu arsaaqdo ubadkaana ilaahu shaydaanka ka foge saasuu rasuulkeenu ina baro bukhaariyo muslimba ay wariyeen haddii sidaa la yidhaahdo oo ilaahay ilmo uu qadarana laa yaduruhu shayطaanu abada aw lam yadurahu shayطaanu abada u rasul shaydaan weligiiba dhibi maayo macnaa xataa culimada qaarkood waxay dhahan durayn maayo oo haddii aabbuhu uu ducadaasi akriyo iyadoo qalbigiisa ay ka soo gooday waxyaaba in laga aqbalo diidayana uu ka maran yahay macnaa shaydaan sinaba ilmihiisa u dhibaatayn maayo diinta ka dhibaatayn maayo oo ilmo diinlaawa-a ilmuhu noqon maayo jirkiisana ma dhibaataynayo shaydaan inuu galo ama uu derderaa dhici mayso bal rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam istacaada billaahi min shari ilmaniy qofka waxaa laga yaabaa biyaha ilaahay uu ku beeray dee inay sharba ay u leeyihiin walihaada oo sharkoodana ay ka mid tahay carruur xumi inay ka beermaan walihaadaba rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu ka magan geli jiray sharkooda waxaa xuquuqda ka mid a caruurtu inta aanay dhalanba in loo duceeyo ee caloosha hooyooda ay ku jiraan oo ilaahay la magan geliyo shaydaanka ilaahay laga magan geliyo oo ilaahay wuxuu inoogu sheegay fi lqur'aani alkariim si aynu ugu dayanno imra'atu cimraan qolada ama reerkaa loogu magac daray suuradda dhan ee aalu cimraan la yidhaahdo ee suuradaha qur-aanka u dhaadheer ku jirta in waxa weeyaan markii ilmo caloosheeda uu galay ilmahaasi oo waxa weeyaan inana inay u ducaynaysay isagoo caloosha ku jira wa innii uciiduhaa bika wa duriyataha min ashaytaani arajiim ilaahayow inantan caloosheeda ku jirta iyo xataa dadka ka tafiirmi doonaba shaydaanka aada fogaysay baan kaa magan gelini macnaa sharka shaydaanka ilaahay ka ilaali ducadaasina inay joogsato maaha waayo ducooyinka mustajaabka ilaahay uu aqbalo waxaa ka mid a ducaau lwaalid liwaladi ducada waalidku u duceeyo ilmihiisa oo had iyo jeeraale waalidka waa inay afkiisa iyo carabkiisa ay ku badan tahay ducada u ducaynayo caruurtiisa xataa hadday khaldamaan waxyaabaha laynagaga wanaagsanyo ummadaha qaarkood inagaga wanaagsanyo waxaa ka mid a xataa ilmaha haddaad canaananayso duco ku canaano markuu khaldamo aslaxaka allaahu yaa waladi waa canaan waana duco ilaahay ha ku hagaajiyo ilmahayga ayaa tidhi waanad canaananaysa marka marka ducadaasi inay joogto noqoto weeye xataa ilmuhu haddii uu weynaado oo waalidku waa inuu ogaado waxyaabaha u nafciga badana adduunyada intuu joogo ilmuhu ku intifaacaya inay ka mid tahay adducaau lahu inuu duceeyo waa inuu ka digtoonaado ilmihiisa inuu habaaro walaa tadcuu calaa anfusikum walaa calaa awlaadikum buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam naftiina ha habaarina caruurtiinana ha habaarina waxaa dhici karta inaad la kulanto saacatu ijaaba adigoo habaarkani xanaaqun iyo ciilbaxun inuu ka ahaa baa laga yaabaa laakiin waxaa dhici karta albaabada samada oo furan in habaarkaagaasi uu la kulmo deetana ilmihii loo aqbalo oo deeto wixii aad ku habaaraysay uu ku dhaco walihaada baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi caruurtiinna ha habaarina waxaa ka mid a xuquuqda ay carruurtu waalidkood ku leeyihiin in magac fiican ilmaha loo doorto waxaa beryahan dambe inugu badan oo berigii hore lagu yaqaanay bulshooyinka acaajimtaa ee luqada carabida aan waxba ka aqoon in carruurta lagu tiso uun oo loo bixiyo magacan macnihiisa aan la garanahayn oo mujtamacaadka qaarkood sida bakistan oo kale markuu ilmo u dhasho waxa ay furaan uun musxafka kitaabka qur-aanka ah dabeetana waa dadka qaarkood macnaa cilmiga aan lahayn kadib magac ka mida magacyada boggaasi ay fureen kaga soo baxayuunbay ilmahooda u bixiyaan qaarkood baa carruurtoodii fircoon u bixiyey waayo aayad fircoon ku jiro ayaa meeshii kaga soo baxday qaar baa waxay u bixiyeen carruurtoodii haamaan iyo qaaruun qaar baa jahanamo u bixiyey carruurtoodii iyo saciiro iyo iyagoo macnaheeda aan garanay marka magacaad ilmaha u bixinayso macnihiisa waa inaad garanayso macno wanaagsanna waa inuu leeyihi waayo waxaa rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam inoo tilmaamay magacu qofka bani aadamkaa inuu raad ku leeyahay magaca qofka loo bixinaya dabcigiisa dhaqankiisa axwaashiisa raad buu ku yeeshaa magaca loo bixinaya walihaada waxaa la gudboon aabbayaasha waayo aabbaha xaqule magac bixinta iyadoo ay habboon tahay inuu hooyadana kala tashado oo magac laysku waafaqsanya loo bixiyo laakiin haddii laysku qabsado waxa arrintaa xaqule aabbaha magacu bixinta ilmaha magaca loo bixinaayo hadduu isagu uga tanaasulo ama magaca isku waafaqaan waa halkeeda weeye marka waxaa la gudboon inay carruurtooda xaqa u ilaaliyaan oo magac fiican ay u doortaan rasuulkeenuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid ku farxa oo uu cajabgeliyo magac wanaagsan markuu maqlo oo waxa uu leeyahay ibnu cabbaas kaana rasuulu llahi yatafaa'al walaa yatatayar rasuulku ilaahay buu wanaag ka rajayn jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu wanaag ka rajayn jiray waxna ma baasaysan jirin wuxuu maqlo iyo wuxuu arko iyo wuxuu ogaado toona waayo dhibka ilaahay baa keeni kara ilaahay baana kor yeeli kara dada ka qaadi kara wa yucjibuhu lismu lxasan magaca wanaagsanna rasuulku waa jecla calayhi salaatu wasalaam imaamu axmed baa wariyey qad saxaxahu lmuxadis axmed shaakir walihaada waxaa ka mid ahaa hadyiga rasuulkeenna iyo dhaqanka wanaagsana ummaddiisa uu baray inuu bedeli jiray magacyada qaarkood oo laga wanaagsayo mid ka wanaagsan uu bedeli jiray saasoo kale magacyada xunna inuu bedeli jiray wuxuu leeyahy abu hurayra ana zaynab kaana ismuhaa bara zaynab oo ka mid ahayd ummahaat lmu'miniin ooryihii rasuulka barra ayaa la odhan jiray oo haddii la af soomaaliyo macnaha magacaasuu noqonayo fii khayrka badnayd waa magaciis ammaan iyo istaskiyadayna ay ku jirto fa qiila tuzakii nafsaha rasuulkaa lagu yidhi nafteeday ammaanaysaa magacaasay la baxday fa samaaha rasuulu llahi zaynab magaca rasuulku waa ka bedelo zaynab buu u bixi bukhaari muslim baa xadiidka warinaya sidaasoo kale juwayriya sida muslim warinayo markii hore barra ayaa iyada lafteedana la odhan jiray waxaa la odhan jiray gabadh kale caasiya waa magac xun oo wanaagsanayn oo caasiya waa tii dembiga iyo foolxumada samaynaysa dee wayaan macnuhu rasuulku magacaa waa waa ka bedelay wuxuu ihi anti jamiila caasiya matiida jamiila ayaad markaa saasuu rasuulku u bedeli jiray magacyada xun waxaanu tilmaamay magacyada dadka bani aadamkaa loo bixinayaa inay kala wanaagsan yihiin ilaahayna uu kala jecel sida ibnu cumar warinaya rasuulku wuxuu yidhi ina axaba asmaa'ikum ila allahi caza wajalla cabdullaahi wa cabduraxmaan magacyadiina ilaahay wuxuu ugu jecel yahay cabdullaahi iyo cabduraxmaan waa labada magac ee qur-aanka lagu sheegay annahu kaana cabdullah kadalika wa cibaad araxmaan waa labada magace iyadoo ilaahay subxaana wa tacaala loo tiiriyey waxa weeyaan lagu sheegay fi lqur'aani alkariim waana magacyada ugu wanaagsanee inamada loo bixiyo marka magacyadaas oo kale inamada in loola baxo ayaa muhim badha ahlucilmigu haddii kuwaa laftooda aanad u bixin ahayn ama hore qaar kale aada ugu bixisay manaa magacyada ilaahay loo addoomeeyey cabdulcaliim cabdulxaliim cabdusamiic cabd kadalika waxa weeyaan albaari cabdulmaalik cabduraxiim cabduljabbaar magacyada noocaasiya waayo addoon ilaahay inuu yahay ayaa ayaa ilmihii lagu tilmaamaya in magacaa nasiib uu ku yeesho ayaa dhici karta macnaa qayb uu ku yeesho oo addoonnimada ilaahay subxaana wa tacaala addoon u yahay si fiican uu uga soo baxo haddii markaa aan kaa loo bixinayn magacyada ambiyada in loo bixiyo sida ibraahim oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kii yidhi wulida liya alleylata waladan xalay inan baa ii dhashay wa samaytu bismi abi ibraahim waxaanan u bixiyey magacii aabbaha ibraahim waayo dee ibraahim buu ka farcanaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam durriyaddii nabiyullahi ibraahim buu ka mid ahaa magacyada dadka saalixiinta ayaa ku soo xige wanaagsan intaaba haddii laga gudbo magac leh ama xambaarsan sifo wanaagsan oo dee ilmahaasi uu ku sifaysan yahay sida hadduu yahay tusaalahaan mid ay farxadi ka muuqato kale in loo bixiyo farxaan kaa tusaalaan uga dhigayaa kuwa kale ee sifaadka noocaasa xambaarsanina waa la mid dad fara badani way ka gaabiyeen xaqaa carruurtoodu ay ku leeyihiin oo ay carruurtooda u bixiyeen magacyo aan bannaanayn ama laga wanaagsan yihin waxaan bannaanayn in loo bixiyo magac loo addoomiye cid aan ilaahay ahayn sida cabdurasuul oo kale addoonkii rasuulka ayay noqonaysaa dee ilaahayna rasuulkana addoonu ma ahe ilaahay buu addoon u yahay ilmahani waa min cibaadi illaah walaysa min cibaadi rasuul ama cabdulkacba oo kale sida dadka qaarkood ay la baxaan ama cabdunnebiy ma bannaana waxaa la mida in loo bixiyo magacyada ilaahay u gaarkaa sida allah oo kale iyo alraxmaan iyo magacyada la mida loo bixin karo carruurta magacyada ay leeyihin kufaartu kuwa gaalada ah ee yuhuud iyo kiristaan ee cadowga ilaahay iyo cadowga diinta iyo cadowga ummadda islaamka ah sida waxa weeyaan george oo kale iyo david iyo waxyaabaha la magacyada lamida ee kuwa kufaarti waxa weyan ay leeyihin sida michael iyo waxyaabaha lamida waxaa la mida magacyada dawaaqiidda kuwa lagu yaqaano xadka ilahay inay ka gudbaan iyo jabaabirada dulmiga iyo gardarada faraha badan lagu yaqaano sida fircoon iyo haamaan iyo qaaruun iyo casrigeennana dadka qaarkood waxay ammaan moodaan dad dawaaqiid oo caalamka soo maray oo ilaahay diintiisa ka fogaa inay carruurtooda ugu magac daraan sida saddaam imise ah inaan saddaam la idhaahdo maanta macnaa hargeyso jooga oo wakhtiyada qaarkood oo dhacdooyinka qaarkood ay jireen magacaa lagu raray iyadoon la eegin ilmahan cidda loogu magac darayo iyo bal sifaadka waxa weeyaan uu leeyahay waxaa la mida magac sababu noqon kara in ilmaha lagu jees-jeeso oo dadku ay ku qoslaan kolley af soomaaliga qaar fara badan baa laga soo helayaa waan filayaa magacyo fara badan sida mas oo kale ka hore qof mas loo bixiyey manaa xanash bay dhahdeen carabtuna iyaga laftooda qaar la baxaayaan arka xanash ama mas marka war masow kaalay sukriyuu noqonay oba dadkaad qaniintaa baa la odhanaya markuu yaryahay ma bahal baa tahay baa la odhanayaa ilmihii ama goodir iyo waxyaabaha lamida magacyada nafuhu ay ka didaan baa lamida oo dawqa iyo dhadhanka wanaagsanaan oo aqbalahayn sida ximaar oo kale iyo xarb magac dagaal oo kale waa caadi baa dadkeenna waxa weyan ay ula baxaan dagaal iyo magacyada lamida inay qofka raad ku yeesho ayaa laga yaabaa oo qof dagaal iyo fitno iyo dhibaato un ka shaqaynaya uu noqdo walihaada markii xasan ninkii la odhan jiray u yimi rasuulka calayhi salaatu wasalaam uhi maxaa la dhaha magacaagu uhi xasan waa kii rasuulku uhi anta sahal xasankaa iska de xasan waa adayg waa magac adayg ka turjumay dabeecad adayg hadal adayg dhibaato akhlaaq adag iska daayo sahal la bax buuhi markaasuu uhi laa uqayiru isman samaanii abi magacaa bahay i bixiyo bedeli maayo buuhi oo taladii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu qaaday markaasaa wuxuu leeyahay saciid ibnu lmusayib oo ninkaasi awow uu ahaa oo ka farcamay famaa zaalat alxusuunatu fiina macnaa markii dambe dhaqankaas adayga ahi ee magacaasi uu sabab noogu noqday ee rasuulku yihi iska bedelaa uga u diiday inuu iska bedelo macnaa dhaqankaasi nagamuu suulin buu ihi dhaqan wuxuu noqday nalagu yaqaano laakiin saciid ibnu lmusayab dhaqankii adkaa ilaahay si kale ayuu ugu bedelay badha ahlulcilmigu taabiciga fadliga badnaa saxaabada soo gaadhay oo saarat shiddatuhu yanaa fi lghadab lilah waxaad adeygiisu uu noqday inuu ilaahay daraaddii subxaana wa tacaala u cadhoodo oo in ilaahay xaqiisa meel lagaga dhaco inuu ka dhiidhiyo waxa weeyaan uu ka cadhoodo marka waxay taasi tusaale u tahay manaa magacu qofka inuu raad uu ku yeelanayo magacyada macsiyada ka turjumaaya sida caasi oo kale iyo daalim saasoo kale in loo bixiyo maaha awlaadda iyo magacyada ammaanta faariqa madhan ee aan jirin xambaarsan sida muxyidiin isagoo diinna aan noolayn iyo naasirudiin iyo shihaabuddiin iyo sayfulislaam iyo magacyada waxa weeyaan lamida marka ugu yartay waa makruuh oo imaamu nawowi raximah llahu tacaala oo dadka qaarkood ay ku naanaysi jireen muxyidiin wuxuu odhan jiray qofka muxyidiin ugu yidhaahdo maan saamixin buu odhan jiray macnaa waa magac aad iyo aad u weyn qofkii diintaba nooleeyey marka waa sifaaniga iga weyn oo aanan qaadi karin sidaas ayaa imaamu nawowi raxmat ullaahi tacaala uu odhan jiray waxaa xuquuqda ka mid a oo xagga shanaada alcaqiiqa canhu fi lyowmi asaabic ilmuhu wuxuu waalidkii xaq ugu leeyahy weliba aabbaha inuu wanqasha uu ka qalo isagoo ilaahay uga uga mahadnaqaaya ilmahan cusube ilaahay uu siiyo ilmahaana waxa weeyaan sharfaya oo karaamaynaya oo xusaaya walihaada baa rasuulkeenu yihi maca algulaami caqiiqa faahriiquu canhu daman wa amiituu canhu alada bukhaari baa wariyey ilmaha waa in loo wanqalo dhiig macnaa daadiya mu leeya rasuulku calayhi salatu sala manaa neef qala timahana ka xiira waayo timahani caalam kale ayay ka yimaadeen oo caalamka la qabsan maayaan waxaanay xataa dhakhaatiirtu tilmaamaan timaha ilmuhu caloosha hooyadii uu kala yimi adduunyada uu la yimi haddii loo daayo ilmaha yar waanu hadlaha inuuna dhibaatay ku hayaan walihaada baa diinteennu ay jidaysa xadiidka aad ku maqashay maalinta toddobaad in ilmaha timaha laga xiro si timo cusuboo adduunyadan la qabsadaa ay ugu soo baxaan wuxuu rasuulkeenu tilmaamay ilmuhu inuu u rahman yahay caqiiqada ama wanqasha kullu ghulaamin rahiinatun bicaqiiqati tudbaxu canhu yowmu saabici wa yuxlaqu ra'suhu wa yusama macnaa ilmo kastaa wuxuu u rahman yahay wanqashiisa maalinta toddobaad ayaa sunno ah hadday dhaaftana macnaa waktigaa la joogo waa in laga qalo waa xaq waalidka ilmuhu uu ku leeyahay maalintaa toddobaad ayaa timahana laga xiiraya magacana loo bixinaya laakiin isagoon dhalanba magaca waa loo sii bixin karaa sida ilaahay subxaana wa tacaala fi lqur'aani alkariim uu ku tilmaamay in waxaan yaxya ibnu zakariya magaca uu sii bixiyey isagoon dhalanba habeenka uu dhashana waa loo bixin kara oo cabdillaahi ibn abi talxa habeenkii uu dhashay ayaa subaxnimadiiba hooyadii walaalkii anas ay u dhiibtay markaasuu u geeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam si uu rasuulku u barakeeyo oo u taxniikiyo macnaa timir uu calaaliyey uu jilciyey dhan xalagga uu ugu dhejiyey isla subaxa habeenka u dhashay subaxii ka dambeeyeyba wuxuu u bixiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi ayuu u bixiyey marka waa loo bixin karaa culamada qaarkoodna waxay yidhaahdaan intii aanu dhalaan haddii magac loo sii bixiyo waa halkeeda haddii kalena waxa wanaagsan oo sunnaa maalinta toddobaad in lala sugo xaqiiqada ama wanqashaasi faa'iidooyin badan bay leedahay oo waalidkii dee waa cibaado uu cibaadaysanaya waa gowrac cibaado ah oo ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhowaanayo dee sunnadii rasuulkana waa la noolaynaya oo qowlan wa ficlan bay rasuulka arrintan uga sugnaatay hadal ahaanna ummaddiisa waa ugu dhiirigeliyey ficil ahaanna waa sameeyey oo markii xasan uu dhashay xasan ibni cali ibni abi aalib oo inantiisii faatima ay dhashay rasuulka u wanqalay markii xusein uu dhashayna sidaasoo kale ta kale fidya ayay u tahay ilmaha fidya lahu min almasaa'ib waa sadaqad la bixinaayo si ilaahay masaa'ibta iyo balaayooyinka ilmaha uu baalmariyo waa duco ilmihii loo ducaynaayo weeye dhinac kalena dadka ayay isku xidhaysaa arrintaasi oo dadkii marka wanqasha la sameeyo loo yeedho qaraabadii dadkii ay qofkan saaxiibada ahaayeen jaarkii marka loo yeedho iyo macaariiftii ilmahaas wuxuu noqonayaa ilmo makaano iyo boos wanaagsan kule mujtamaca dhexdiisa bal ilmahaad wanqashiisii cuntay ka waran soo qalbigaaga meel ku yeelan maayo laa shaka qalbigaaga meel buu ku yeelanaya markaa dadku inay isku dhawaadaan oo isku xidhmaan oo isjeclaadaan ayaa arrintaas sabab ay u noqonaysa xaqa lixaad wuxuu yahay waa alkhitaan waa ilmaha in la gudo ee namayahadlaba waana min sunan alfitra bimacnaa khilqada ama abuurka qofka dhammayska tiran ayay ka mid tahay qofkana khilqadiisu dhammaystiri maysa iyo abuurkiisu ilaa khitaanka loo sameeyo inuu min sunan alfitra uu ka mid yahayna rasuulkeenna inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidka abu hureyre bukhaariyo muslim ba ay warinayaan waxaanu ka mid ahaa min millati nabiy llaahi ibraahim diintii nebi ibraahim oo nebiyullaahi ibraahim isaga laftiisa ayaa arrintaa isku sameeyey sida xadiidka bukhaari warinaya ku soo aroortay waxaanu ilaahay rasuulkeenna u waxyooday inuu nebi ibraahim ku daydo uma awxaynaa ilayka an ittabic millata ibraahiima xaniifa waxaanu ku waxyoonnay nebi ibraahim milladiisii iyo diintiisii raac marka waxyaabaha rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam uu ku raacay ee ummaddiisana u jideeyaba arrintani ay ka mid tahay waajib bay ragga ay ku tahay waayo tahaaradoodu dhamaystirmi mayso ilaa la sameeyo dumarka marka la eegana waa shay sunno ah weeye haddii waxama xaalad waajibisaa aanay keensan marka jawiga iyo cimilada lagu nool yahay waxa weeyaan la eego sida ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen khitaanka marka aynu ka hadlaynaana waa ka sharciga ah macanaa waa ka diintu ay jidaysay maaha ka dadku ay caadaysteen ee dhaqan ay ka dhigteen waa inay la dagaalamaan kuwa kufaarta ay khitaanka dadka muslimiinta waa kala dagaalamaan oo kii dadku ay caadaysteene khaldana iyo kii sharciga ahaba inay isku daraan bay ku dadaalaan waayo waxay ogyihiin faa'iidada iyo qiimaha ummal islaamiya uu ugu fadhiyo iyo inay tahay shicaaraadka iyo calaamadaha ummadaha kale ay kaga soocan tahay faa'iidooyin badan buu leeyahay oo ay ka mid tahay faa'iidooyin diini ah oo waa shicaaru lislaam waa calaamad islaamka lagu garto oo muslimku ummadaha kale uu kaga soocmo waana iqraar bilcubuudiya qofkii oo qirsan inuu ilaahay addoon u yihi oo ilaahay baa ihi jik jidhkaaga wax ka jar markaasuu jirhkiisii wax ka jaray isagoo ilahay u hoggaansamaya subxana wa tacala waana sababun lilcifa dhowrsoonida xumaanta laga dhowrsoonaadana sabab buu u yahay dhinac kale haddii laga eegana fawaa'id sixiya ama xagga caafimaadkana waa leeyahy oo xanuuno halisa ayaa jiro oo ku dhaca ummadaha aan lahayn waxa weeyaan sunnada noocan ah nadaafad ayaa qofka saasoo kale sabab ugu noqonaya xaqa in carruurta loo ilaaliyo wey weliba ilmuhu intuu yar yahay waayo waa dhibaato sugaysa marka uu yar yahay waxba ma dareemayo laakiin haddii lala sugo isna uu dareensay inay hawshaasi sugayso warwarba arrintaasi ay ku dhalinaysa arrinta toddobaad waa alradaaca waa nuujinta waa xaq ilmuhu hooyadii xaq uu ugu leeyahay inay nuujiso waajib waxaa ku ah hooyada inay ilmaha nuujiso ilaahay baa yihi waalwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawleyni kaamileyn hooyooyinku ha nuujiyaan waa khabar bimacnaa amar wey hooyooyinku ha nuujiyaan carruurtooda laba sannadood oo dhammaystira waa radaacatu lkaamila hadday hooyadu ilmaheeda u diido naaskeeda oo caanaha ilaahay halkaa u geliyey ay ka hor istaagto iyadoo wax cudurdaari haba yaraatee aanu jirin oo caafimaad darra iyadii ma hayso caano la-aani ma hayso laakiin waxaa laga yaabaa inay leedahay sida dumarka qaarkood ay ku marmarsoodaan wuu i gaboojinaya waxaasoo kale cudurdaar maaha hadday markaa cudurdaar la-aan caanaha ilaahay subxaana wa tacaala uu yihi ilmaha si ay u diido gabadhaasi gabadh dambaabtay bay noqonaysaa ilaahay cadaabkiisana halis u ah waxaa ku soo arooray xadiidka ibnu maaja uu warinaayo rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam habeenkii la kaxeeyey labada malag ay kaxeeyeen waxyaaba badan lasoo tusay wuxuu ihi fainalaqa bii faidaa ana binisaa'in tanhashu hadyahuna alxayaat malagii baa i kaxeeyey dabeetana waxaan ku soo baxay dumar ay abeesooyin iyo masas waaweyni naasaha ay ka cunayaan faqultu maa baalu haaulaa waxaan ihi kuwani maxay ahaayeen qaala haaulaai yamnacna awlaadahunna albaanahunna kuwani caruurtooda ayay u diidaan caanahooda taas ayaa lagu cadaabaya markii ilmihii naaskii ay u diiday waxaa lagu abaalmariyey naaski inuu masjaqo walciyaadu billah ama abeesa waxa weeyaan ay jaqdo ilmaheedii aan waxba yeelayn ee aan qaniinahayn aan sumaynahayn markii ay u diiday waxaana ilaahay subxaana wa tacaala uu u waajibiyey in ilmaha la nuujiyo manaa faa'iidada caanaha hooyadu ay ilmaha u leeyihiin wax meeshooda u geli karaa ma jiro ilahay baa kitaabkiisa ku sheegay rasuulkeena calayh salaatu wasalaam axaadiisa uu kaga hadlay waad maqasheen iminkaynu idaacadaha ka maqallaa iyo jaraa'idka iyo warbixinada caafimaadka ku saabsan iyadoo aada dumarka loogu dhiirigelinayo inay carruurta masaasada ka daayaan oo ay siiyaan naaska ay siiyaan caanaha ay siiyaan ilaahay subxana wa tacaala ugu abuuray macanaa inagu haddaynu nahay muslimiin waa arrin diiniyan aynu u caqiidaysannahay waa inay arrintaasi ay noqoto oo gabadhu ilaahay ay ugu dhowaanayso oo ay aaminsan tahay inay gudanayso waajib ilaahay uu saaray waalwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawleyni kaamileyn arrinta sideedaad waa xaqa carruurtu ay ku leeyihiin waalidkood waa annafaqatu calayhi waa in caruurta waalidka weliba aabbuhu uu noqdo mid biiliya ilaahay baa taasi ku waajibiyey waxaanu rasuulkeenu yihi kafaa bilmari iman an yudayica man yaquut qofka waxaa dembi ugu filan ninka dembi kaleba haddaanu samayn lahayn dembi lagu cadaabo waxa ugu filan inuu dayaco cidda uu quudiyo ama inuu quudiyo haddii ay ku waajibtay imaam muslim baa xadiidka warinaya marka waa waajib saaro weeye ilaahay subxaana watacaala uu ku waajibiyey an yasca wayakid inuu u saciyo oo u dhaqaaqo oo u hawshoodo u dhibaatoodo sidii carruurtiisa gaajada iyo darxumada uga ilaalin lahaa waana xaq aynu odhan karna in fara badan oo ka mida raggu maanta way dayaceen oo kaalintoodii waxaa galay dumar aan geli karin oo macanaa dumarka arrintaasi dhibaata ayay ku tahay ilaahay subxana watacaala guriga gudihiisa in iyagu reerka ay ka dhisaan ayaa rabbi subxaana watacaala u abuuray ragguna dabadda ay ka soo shaqeeyaan sidaas ayaanu qoysku ku dhammaystirmaya laakiin haddii miisaanku xagga kale uu isu rogo oo ninkiina uu noqdo guri jiif gabadhiina ay noqoto ta iyadu shaarica u baxaysa waxaa dhacaysaa in aanay soo hoyn karin dee intii ninku uu soo hoynayey ama aanay ugu dulqaadan karin hawshaas sida ninku ugu dulqaadanayo waxaana dhacaysa tarbiyaddii awlaaddeedu ay ka sugayeen xagga gurigu inay dayacanto markaa reerkuu noqdo reer dhinac walba ka dayacan adduunye ahaan iyo tarbiye ahaan iyo diin ahaan iyo dhaqan ahaan iyo dhinac walba taasina maanta aad bay dadkeena uga dhex muuqata raggu waa inay ilaahay ka baqdaan oo xaqaas waxa weyaan ay ka soo baxaan waa inay ogaadaan iyadoo arrintaasi waajiba haddana inay tahay yacnaa arrin ajar weyn ay ka helayaan oo rasuulku wuxuu yihi afdalu diinaarin yunfiquhu rajul diinaarun yunfiquhu calaa ciyaali rawaahu muslim yacnaa shilin ninku uu bixiyo waxaa u fadli badan oo wanaagsan ka uu siiyo cidda uu biiliyo manaa reerkiisa iyo carruurtiisa haddii xataa gabadha lafteedu ay xoola haysato carruurteeda ay siiso ajar bay ka helaysaa oo umu salama oo ninkeedu uu dhintay carruur horena lahayd ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa ay weydiisay carruurtayda kolleyba waxbaan siinaya dee waa carruurtaydao ka adkaysan maaye oo kolleyba waa siinayaae laakiin ajar ma ka helaya markaasuu rasuulku laka fiihim ajrun maa anfaqta calayh intaad wax siisada afka waxu geliso ajar baad ka helaysa bukhaariyo muslim baa warinaya marka xaqaana in laga soo baxo weeye oo aada buu u dayacan yahay nin waliba inta taagtiisa sida ilaahay subxaana wa tacaala uu faray waajibkaa inuu guto waa inuu ku dadaalo isagoo weliba aanay arrintaasi ku kalifahayn xaaraan waragga qaarkood oo xaaraan ka shaqeeya marka la yidhaa maxaa idinku kalifaaya waxay jawaabtooda noqonaysaa carruurtii maxaan siiya carruurta ilaahay baa arsaaqadooda qoray adigu meel xalaala ka raadi ilaahay baa kuu sakhiri doona meel xaaraana ha ka raadini ogowna bimacnaa intii ilaahay subxaana wa tacaala idiin qadaray ayuunbaad cunaysaan ee waddada aad u maraysa raadinteeda hagaaji siduu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ittaquu llaha wa ajmiluu fi alab ilaahay ka baqda oo qaabkaad risqiga u raadinaysaan wanaajiya xaqa sagaalaad waa alcadlu baynahum waa carruurta in loo cadaalad sameeyo samada iyo dhulkuba cadaalad bay ku taagan yihiin cadaalad haddii la waayo caalamkani waa burburaya oo taagnaan maayo axwaasha dadkuna toosnaan mayso ilaa bilcadl cadaalad inay ku wada noolaadaan mooyaane cadaaladdana macnaheedu maaha sinaasho bal laba shay ayaa xaaladaha qaarkood simitaanka la simaa xaqdarro u noqon kara cadaaladdu waa mid walba xaqiisa in la siiyo ama ha u yaraado ama ha u badnaado ama kuwa kale ha ula sinaado ama ha ka hooseeyo ama ha ka badnaado waa ictaau kulli dii xaqin xaqa mid walba xaqiisa in la siiyo xuquuqda marka carruurta waxaa ka mid ah alcadlu baynahum in loo cadaalad sameeyo haddii wax la siinayo haddaad hadiyad u keenayso haddaad wax u hibeynayso waa xoolahaagii waana carruurtaadii ciddaad siinaysa marka hadday baahiday u baahayeen ay ka siman yihiin siintana waa inaad ka siinto haddii midkood baahi dheeraada uu qabo macnaa laguma laha kuwa kalena si hadduu midkood xanuunsado macnaa dhakhtar baad geen kartaa lacag baad ku bixin kartaa kii caafimaadka qabay inaad siiso intii kana aad ku bixisa in leg waajib kuguma ah way waa xaajo iyo baahi u dheeri siman si isku mid a ay ugu baahan yihiin uma kala badin kartid si siman waa inaad u siiso mid inaad siiso midna aad qadisaa xaaraan bay kaa tahay inaad mid u buriso aad u badiso midna aad u yaraysaana xaaraan bay kaa tahay xataa umuurta macnawiga ee xagga dareenka la xidhiidha waa in carruurta laga simo sida kalgacaylka iyo maxabada carruurtaada aad u muujinayso iyo raadka arrintaa ka dhalanaya sida soo dhaweynto kale carruurtaadi midna aad soo dhawaysato dhinacaaga aad soo fadhiisto midna aad tiraa hay soo dhawaana halkaa ha fadhiiso waa cadaaladdarra weeye xataa dhunkashada taqbiil haddaad midna labada dhababa ka dhunkanto markastood guriga soo gasho midna aanad waxa weyaan uba dhowaan waxa weeyaan cadaaladdarra weeye xataa tabasumka dhoola caddaynta haddaad midna weji furfuraan oo dhoola caddayna ay ka muuqato iyo farxad aad ku qaabisho carruurtaadi midna weji macbuusa oo xidhxidhan oo cadhaw iyo canaane ay ka muuqato waa cadaaladdarra weeyaan arrintaa lafteeda waxaa laga yaha waalidka qaarkood inay yidhaahdaan sida ii yihiin unbaan u noqonaya oo ka si fiican iila dhaqmana waan u badinaya macnaa maal iyo xagga la dhaqanka wanaagsan marka kalena waan intuu iga jaray baan ka jaraya la adigana xaq baa ku saaran iyagana xaq baa saaran hadday iyagu xaqii ka soo bixi waayaan taasi adiga kuu sharci garayn mayso inaad xaqoodii ka soo bixi weydo adigana xaqaaga ilaahay baa kaala xisaabtamaya xaqa lagu saaray carruurtaada kugu leeyihiin iyagana xaqa aad ku leedahay ilahay baa subxana wa tacala kala xisaabtamaya xaqaagii oo ay dayaceen sabab u noqon mayso in adiguna xaqoodii aada dayacdo labadiinuba aafimiin iyo dembiilayaal iyo kuwo xuquuq dayaca ayaad noqonaysaa nucmaan ibnu bashiir wuxuu leeyahay aabihii bashiir wuxuu ahaa nin carruur badan leh oo sida xadiidka ka muuqata yanaa dhowr dumarina ay u dhexeen qaala acطaanii abi catiya waqaalat camra bintu rawaaxa laa ardaa xataa tushhida rasuula allah aabbahay baa isiiyey buu yihi xoolo dabeetana hooyadii ayaa waxay tidhi yanaa sida hadalkeeda ka muuqata ha dhowbaa bahaha kale inankaygan ay ku qabsanayaane yanaa rasuulka markhaati uga dhig inuu inankaygu xoolaha gooni u leeyahay oo aada siisay dabeetana rasuulka ayuu u tago wuxu uhi innii acطaytu ibnii min camra binta rawaaxa catiya fa amaratnii an ushidaka ya rasuul allah inankaygiina gabadha camra la yidhaahda ay dhashay ayaan siiyey xoolo dabeetana waxay amartay oo ay igu kaliftay inaan adiga markhaati kaaga dhigo dabeeta rasuulku calayhi salaatu wasalaam su-aal buu weydiiye wuxu uhi acطayta saa'ira waladika mila haada carruurtaada kale intaasoo kale miyaad siisa qaala la wuxu uhi maya qaala fattaquu llaha waacdiluu bayna awlaadikum rasuulku wuxu uhi ilaahay ka baqda macnaa waa arrin ilaahay idinku waajibiye carruurtiina inaad u cadaalad samaysa ee waajibkaa ka soo baxa oo carruurtiina u cadaalad sameeya qaala farajaca faradda caiyatahu rawahu lbukhaari wa muslim saasay saxaabadu ahaayeen kuwa ugu hogaansama amarka ilahay iyo amarka rasuul gurigiibuu markiiba ku soo noqday inankii xoolihii uu siiyey buu ka soo celiyey wuxuuhi mar hadday cadaalad darro too dulmi ay tahay iska soo celi siin la-aanta aada ka sinaataa leh mar haddaanan idinka simin siintii waxaa xadiidka riwaayadkiisa qaar ku timi an yasuruka an yakunuu ilayka fi lbiri sawa ma ku farxaysaa aabbihii buu rasuulku la hadlayaa inay xagga samafalka kaaga sinaadaan oo dhammaantoodba dee ay kuu samafalaan qaala bala wuxuuhi ha dhammaantoodba inay ii samafalaan baan jecel oo xaqayga ay ka soo baxaan qaala falaa ida mar haddaad saa jecesha aadna sidan ha samayn buu rasuulku calayhi isalaatu wasalaam waa dulmiga ka ilaali carruurtaada inay jawr iyo xaqdarro tahay buu rasuulku sheegay laa tushidnii calaa jawr arrintaas waa dulmiye anigu dulmi markhaati ka noqon maaye arrintaa markhaati ha iga dhigin buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaana uu rasuulkeennu ammaanay oo uu tilmaamay minbaro iyo kursiyo nuur ka samaysan inay ilaahay agtiisa ku fadhiyaan yowma alqiyaama kuwa cadaalad sameeya xataa markay soo gaadho macnaa ninka qoyskiisa iyo carruurtiisa ina almuqsiطiina cinda allahi calaa manaabira min nuur can yamiini araxmani caza wajal wa kiltaa yadayhi yamiin kuwa cadaaladda sameeya min barro nuur ka samaysan qurux iyo dhalaal leh oo ay ku fadhiyaanoo dadkao dhame ay soo arkayaan oo ay jamanayaan ay leeyihin maa sha allah bal nicmada ninkaasi uu gaadhay eega ayay ku fadhiyaan maalinta qiyama can yamiini raxmaan wakiltaa yadayhi yamiin muqsidiintu haddaba waayo hum aladiina yacdiluuna fii xukmihim waa kuwa cadaalad samaynaya hadday wax cid kala xukumaan wa ahlihim reerahooda oo cadaalad samaynaya iyo carruurtooda iyo qoysaskooda wamaa wullu iyo wax kasta oo mas-uuliyaddiisa la saaray muslim baa xadiidka warinaya xaqa tobnaad wuxuu yahay waa carruurta in la tarbiyadeeyo macnaa tarbiya diiniya waalidku yaanu moodin waajibka carruurta ka saaran inuu yahay oo qura in carruurta cunto iyo sharaabu la siiyo dhar las loo geliyo la ahradbeel tiro oo intaa yare adduunyada muuqatee la dhaafayo oo qura yaanay moodin waajibka saaran inuu yahay alwaajibu acdam min hada walmas-uuliyatu akbar min dalik waajibku intaa waa ka weye mas-uuliyaduna intaa waa ka ballaadhan tahay waajib diiniya carruurta inaga saaran inaad jirkooda koriso iyo inaad ruuxdooda korisood ilaahay waxyigiisa ku quudiso waxyiga ilaahay subxana wa tacala oo qur-aanka iyo xadiidka rasuulka ah oo aad ilaahay diintiisa ku tarbiyadayso labada waxa waajibsanta dambe haddaad waxba u weydo oo gaajo waxa weeyaan uu dhinto adoo waxba u waayey ilaahay subxana wa tacaala kuu qabsan maayo laakiin dee umaad waayo inaad wanaagga aada farto oo wax kharash kaa gelaya maaha xumaanta ka reebto oo tarbiyo fiican aad tarbiyadayso marka carruurta waa in la baro iimaanka iyo tawxiidka waa in lagu tarbiyadeeyo ilaahay rumayntiisa subxaana wa tacaala oo ibnulqayim kitaabka tuxfat lmawduud waxa uu ku tilmaamaa ilmuhu markuu bilaabo inuu hadalka barto in markiiba afka loogu rido magaca ilaahay subxana wa tacaala oo la baro kelimaadka allah magaca ilaahay subxana wa tacaala la qabadsiiyo haddaba markii uu bilaabo inuu hadloba halka waxa weeyaan dadkeenu laga waxyaba kale inay baraan oo markiiba laga yaabo abtirsiintiisa inay baraan abtirsiinta in la baraa carruurta ceeb maaha oo dadka qaarkood oon diinta aan aqoon u lahayn baa waxay idhahdaan maba marka lagu weydiiyo qolo maate waxaad tidhahdaa islaam baan ahay taasi waa khalad iyo jahli bay taasi ku dhisanta ilmaha abtirsiintiisa in la baraa ceeb maaha oo rasuulkaa yidhi calayhi salaatu wasalaam tacallamuu min ansaabikum maa tasilu bihi arxaamakum waxaad abtirsiintiina ka barataan inaad ku xidhiidhisaan qaraabadiina haddaanu ilmahani garan ahaynba ciduu ka soo jeedo iyo ciday qaraabo yihiin dee ma qaraabu xidhiidhinaya waajib iyo xuquuq dhan baa meesha ku dayacmaysa haddii la beri waayo carruurta bimacnaa nasabkooda laakiin waxaynu uga jeednaa waa in ilmaha lagu horaysiiyo in la baro ilaahay subxaana wa tacaala macnaa magiciisa markuu uu bilaabo inuu hadlaba waa in la baro ilmaha tawxiidka keliyeenta ilahay oo qalbigiisa ilahay lagu xidho oo la baro isagoo yarba inuu ilaahay yahay ka waxtarka iyo waxyeeladaba haya in la baro inuu mar allaala markay dhibaata la soo daristo ilaahay uu baryo subxaana wa tacaala hadduu kaalmo doonayo ilahay uu kaalmayso hadduu u baahdo cid inuu xaweydiisto ciddaas inay ilahay noqoto subxana wa tacaala waana sida ambiyada ilahay dadka saalixiinta ay samayn jireen oo ilahay wuxuu ka warramay luqmaan inuu inankiisii siiye dardaaranno aada u qiimo badan oo ugu horreeya dardaaranka uu yidhi ayaa bunaya laa tushrik billaah ina shirka la dulmun cadiim macnaa inankaygiio shirkiga iska ilaali inaad xaqii ilahay cid kala siiso ad ilahay cid ku ladho ad la barido ma aada la magan gasho ma cibaadaadkii cid aan ilahay inaad u leexiso waa gardarro iyo xaqdarro wen shirkigu waa xaqii ilah cid kale la siiyo haddaad bani aadam xaqiisa cid kala siiso ayaad garanaysaa inay tahay dulmi iyo xaqdarro maxaad umalaynaysaa xaqii ilahi subxana wa tacaala oo cid kale aada siisay nabiyuna maxamed caleyhi salaatu wasalaam isla sidaas ayuu u tarbiyadeeyey caruurtii gaaraan kuway qaraabada ahaayeen oo inankii yaraa ibnu cabaas oo marka inan yar ahaa rasuulka in adeerkii ruma waa kii ku lahaa yaa ghulaam ini ucallimuka kalimaat inanka yar waxaan ku barayaa kalimaat ixfad illaha taxfad yaxfadka ilaahay xaqiisa iyo xuduuddiisa ilaali ilahay baa ku ilaalin doone waa ilmo yar ilahay baa lagu xidhaya subxana wa tacaala waxaa la barayaa taqwada iyo alla kacabsiga isagoo yar ixfad illaha tajidu tujaahaka idaa sa'alta fas'al illah haddaad cid wax weydiisanaysa ilahay weydiiso waida stacanta fastacin billah haddaad kaalmo doonaysa ilahay kaalmayso xataa waxaa la barayaa alqadaa walqadar wax ilaahay uu qadara mooye wax kale caalamka in aanay ka dhacahayn waxaad ogaataa hadda dadkao dham isu yimaadaan si ay wax kuugu taraan waxba kuguma tari karaan haddaanu ilaahay kuu qadarin hadday dadkao dham isu yimaadaan si ay waxyeello kuugu geystaan dhib kuuma geysan karaan haddaanu ilaahay subxana wa tacaala aanu kuu qadarin manaa rasuulku alcaqiida saxiix ayuu ku tarbiyadaynaya hablihii yaryaraa ee rasuulka agtiisa ka yidhi wa fiina nabiyun yaclamu maa fii qadin iyagoo iska geeraanaya waxaana ag jooga rasuul waxa berri dhici doona og waa iska geeraarayeen rasuulku mauna iska dawaa hablo yaroo iska geeraaraya oo iska ciyaarayeen rasuulku wuxu uhi daci haada jooji hadalkaa laa yaclamu lgayba ila allah waxa maqan ilaaha ayuunba og rasuul iyo cid kala toona ma oga waxa maqane berritoola dhici doona rasuulku intii looga waxyooday ayuunbu qeybka ka ogi laakiin inaan ilaahay aanu u sheegin oo aanu u waxyoon ma oga oo sifada alcilmu bilgeyb waa sifo ilaahay subxana wa tacala u gaara sidaasoo kale carruurta waa in lagu tarbiyadeeye cibaadada iyagoo yaryar salaada oo sida carruurta loo tarbiyadaynayana waxaa u qiimo badan altarbiyatu bilqudwa inuu waalidku isagu u noqdo ilmihii qudwa mid ilmuhu wanaagga uu kaga daydo haddaad ilmihii si kasta wax ugu sheegto ood geyso madarasad qur-aanka lagu baro diinta loogu dhigo laakiin adigii uu kaa arkayo wax xun oo khilaafsan wanaaggan uu madarasada iyo masaajidka iyo uu ku arko dee raad ku yeelan maayaan waxaas adigiiba wixii lacagta aad ka bixinaysay haddana gurigii kaga masaxaya salaad baa ilmihii loo soo dhigay adigii baan tukan aduu kugu dayanaya macallinkii adiga adiga ayaa ku raad badan adiga ayaanu ilmuhu ku dayasho badan yihi marka atarbiya bilqudu wax ka wanaagsani ma jiro inaad horta adigu ishagaajiso si carruurtaaduna ay kugu daydaan macnaa wax waa wax aada looga xumaado waana nasiib darro inay waalidkeenna in ba badanoo ka mid a ay la jeceliin carruurtooda wanaagga oo inankooda yaroo sigaar cabaya hadday arkaan waxaa laga yaaba inay uleeyaan ama ay karbaashaan ama ay dilaan laakiin isagiiba ku hor cabaaya ish buu ku odhanayaa ilmihiisa yidhi hadduu afka haash gashado isagiina wuu cabaya ilaa naloo sheegay qaarkood inay yidhaahdeen markii la yidhi ishta iska tuub waa ishtii aabba ay yidhaahdeen ila aabbahooda waxaa cabaya o afka ku haya ayaa arkeenay ilmihii markuu arka aabbihii oon tukanayn aabbihii oon masaajidka tegahayn aabbihii oon qur-aan akhrisan ahayn aabbihii oon ilaahay xus ahayn aabbihii oo diintii ilaahay ka sii jeeda oo ahlu diin ahlu masjid aan ahayn aabbihii oo waxxun ku hadlaaya waxxun dhegaysanaya waxxun daawanaya maxaad ka sugaysaa ilmaha yar waddada aabbihii ayuunbuu maraya iyo waddada hooyadii ayuunbuu ilmahaasi maraya marka inaad jeclaato ilmahaaga inuu hagaago adna aada xumaataa isma qabanayso horta adigu lafahaaga hagaaji si ilmuhu wanaagga uu kaaga daydo oo mid toosan cibaada tawxiid ahaan iyo cibaada ahaan iyo dhaqan ahaan adigu waxa weyaan noqo salaada carruurta waa in lagu tarbiyadeeya muruu awlaadakum bisalaa wa hum abnaau sabci min rasuul toddoba jir markay yihiin salaada bara dadkeenna waxaa dhaqan u ahaa qofka yaro tukanaya in lala yaaboba oo la war ka naartii daaqaday baa laga tusay waa buu yar yahaybe arrintu ma aha naar ee waa waajib sharciya wey oo ilaahay subxaana wa tacaala uu saaray qofku markuu qaan gaadho inta aanu qaan gaadhinna waajibku waalidku saaran yahay toddoba jir markuu gaadho rasuulku wuxuu ku leeyahay far inuu tukado ku dili maysa laakiin salaada tuko aabba salaada tuko hooya salaada tuko waa tadriib waa la laylaya waxaynu ogsoonnahay manaa awrtu goormay hayin noqotaa marka hore in la layliyo soo maaha intaa kadib baa hayin si fiican looloo raran karo ay noqoto marka ilmuhu intuu yarya waa in la layliyo cibaadadan lagu layliyo oo lagu tababaro si hadhow toolo u noqdo mid cibaadada ku barbaarayoo wanaaggaa la qabsaday oo naftiisuba wanaaggan ay ku farxayso ay jeclaysanayso oo inay cidi u tilmaantayo inay cidi ku khasabtaba aanu baahnayn marka hadhow toole isagoo weyn ah intaad odhan lahayd war salaada tuko isagoo qalloocday oo loox qallalay noqday inta curdinka uu yahay uu jilicsan yahay inaad toosiso ku dadaan wadribuuhum calayha wahum abnaau cashir toban jir markay gaadhaan ku garaaca salaad la-aanta buu lehy rasuulku caleyh isalaatu wasalaam macnaa aad bay maanta u yaryihiin dad carruurtooda salaad la-aan ku garaacaya waxyaabo kale inay ku garaacaan waa laga yaaba oo aan macno lahayn oo salaad aan la garab dhigi karin oo salaaddu waa rukunkii labaad ee min arkaan alislaam soonka waa in saasoo kale lagu tababaro rubayc bintu mucawid waxay leedahay kunaa nasuumu yowma caashuuraa wa nusawimu sigaarana yowma caashuuraa oo intaan soomka rabadaan la waajibin waajib ahaa waanu soomi jirnay macnaa carruurteeda yarna waanu soomin jirnay waa kuwa yaryar waxaanan u samayn jirnay wax yaroo ay ku ciyaaraan oo marka ay ooyaan in raashin ay ooyaan ayaanu ku maaweelin jirnay ilaa gabalku uu ka dhacaayo macnaa cibaadada ayaa carruurta yaryar lagu tababaraya aadaabta iyo akhlaaqda wanaagsan carruurta waa in lagu tababaro hadday noqoto sida aadaabta raashinka loo cuno camr ibni abi salam wuxuu ahaa ilmo yar oo hooyadii ay rasuulka calayhi salaatu wasalaam u dhaxday oo rasuulka la noolaa wuxuu ihi kuntu ghulaaman fii xijri nabiyi calayhi salaatu wasalaam wa kaanat yadii tatiishu fi saxfa waxaan ahaa inan yar oo rasuulka dhabtiisa ku nool raashinka marka lasoo dhigo gacantaydu xeedhaday ku wareegi jirtayo marba meel baan ka darsan jiray rasuulku markuu arkay calayhi salaatu wasalaam muu odhan iska daa waa ilmo yare isagaa iska baran doona markuu weynaadey bal rasuulku isagoo ilmaha yar la hadlaayo wuxuu yidhi yaa ghulaam inankaaga yarow sami illaah marka koowaad raashinka intaanad bilaabin bismi illaahi dhe ma ku tababaraa carruurteenna se shaydaanka dhinaciisa kala soo gala oo la cuna qaar badan baa waxba raashin la deeqsiin kari laayo dadka waaweyn markay la cunaan markiiba la arkaya saxankii oo maran guntu ay caddahay waayo shaydaankiibaa dhinaciisa kaga jira oo ilmahan yare bisinkaa la barin ayuu ku banaysanaya oo rasuulka oo raashin cunayo saxaabo kale ay la joogaan ayaa maalin inan yaroo ordaysa oo xiimaysa inbaa xeedhadii gacanta daf la tidhi rasuulku uu ka qabtay calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu baray inay bismi illaahi tidhaahdo waxaanu saxaabada u sheegay shaydaanku raashinkaa meel kaleo usoo maro markuu waayey inuu doonayey inuu inantaa yar ku banaysto oo inantaa yar uu ka dhigta albaabkii xeedhada uu ka geli lahaa oo mar hadday bisin la-aan gacanta gelisayba shaydaankiina albaabku u furan isna gacanta ayuu gelinaya bismi illaahi dheh wa kul biyamiinik midigtaada ku cun dadkii waaweynaa maanta loogu taaglaya aadaabta noocaasi odhanaya qaarkood marka xadiidkaa loo sheego oo maxaa ka macnaa tanna ilaahay baa abuuray tanna ilaahay baa abuuray waa runtaa laakiin ilaahay abuuray baa ku yihi taa midigta laydhaha ku cunoo taa bidixda laydhaha ku cunin sidaad ilaahay ugu qirsan tahay inuu kuu abuuru kuu sameeyey sidaad u isticmaalaysana ilaahay ugaga dambeen oo ilaahay uga amar qaado subxaana wa tacaala midigta ku cun ayuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waayo shaydaanka ayaa bidixda ku cuna wa kul mimaa yeliik raashinka dhinaca kusoo xigana ka cun oo gacantanaad xeedhada ku wareejinaysa iska daa inankaa yar bal sida talooyinkaa nabowiga ahy u anficeene maa zaala tilka tucmatii mundu daka alyowm buuri qaabkaa inaan raashinka u cuno kamaan suulin maalintaa laga bilaabo maalintaa laga bilaabo bismi illaah ayaan odhan jiray midigtaan ku cuni jiray xaggay soo xigtana waan ka cuni jiray xadiidkiina waa loo aayey oo isaga laftiisiibaa xadiidkii sii wariyey oo iyada oo kun iyo afar boqol iyo soddon sannadood ay ka soo wareegeen maalintii xadiidkaa rasuulku inankaa yar uu ku yidhi waynagaa maanta halkaa hargeysa ku akriyayna bal sida loo dhaxalkaasi waxa weeyaan ilmaha yar looga dhaxlay baleeg marka ha yaraysanin ilmaha yar aadaabta wanaagsan aada u sheegayso sidaasoo kale aadaabu noom waa in carruurta la baro qaabka loo seexanayo adkaarta la akrinayo aadaabta waxa weeyaan guriga marka la gelayo maxaa la odhanaya marka laga baxayo maxaa la odhanaya hadday iyagoo xiimaya soo galaan guriga oo bismi illaahi aan odhan shaydaankina uu la soo galay ogow albaabka markay xidhayaan haddaanay bismi illaahi ku ku xidhin shaydaankina waa la soo gal hoyaatinka horta waa xaasiliyey raashinkii markay usoo fadhiistaan haddaanay bismi illaahi odhan cashadiina waa xaasil iyaduna gurigaagiibuu u hoyday kana casheeyey waana cadowgaadi waxaana sabab u noqday carruurtaadii oo tarbiyo fiican waxa weeyaan aana tarbiyadayn ayaa sabab u noqotay aadaabul istiidaan carruurta waa in la baro iminka carruurta waxaad arkaysaa iyagoo guriga hadday arkaan albaabkao furan iska soo gelaya waa in la baro guri inaanay gelin ilaa horta ay weydiistaan cidda gurigaa leh inay u fasaxaan gelitaankiisa waa inuu garaaco ilmuhu marka la yidhaahdo waayo waa inaan odhan aniga maanta dadkii waaweynaa baa la soo taagan aniga markuu albaabka garaaco la hahdo waayo ninkii sidaas sameeyey rasuulku waabuu cantilayba ana ana yani aniga aniga baad leedahay buuri rasuulku alayh isalatu wasalaam yani magacaaga sheeg markaad guri garaacdo lagudha waayo waa hebel dhow magacaaga sheeg dadka intaad salaanto marka salaanta lagaga jawaabo magacaaga u sheeg intaa dabeedna waxaad tiraa ma soo galaa kuwa waxa weeyaan xataa shaqo guriga kale waxaad arkaysaa maanta ka saacadda biyaha qoraya iyo saacadda laydhka ka qoraya daf buu guriga iska soo odhanaya war waa sidee waa inankii laydhkee buu leeyay waa inankii biyaha qorayeen inanka biyaha qoraya inanka laydhka qoraya miyaanay shareecadu xukumin oo aadaabtan isagu in ilaaliyo miyaan ahayn guriga miyaanay dumar joogin rag la dhasho rag waxa weeyaan u dhaxay oo ay tahay dee inay ka astunaadaan raggan daf isaga soo odhanaya ee iska soo gelaya xataa wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala faray marka ay carruurtu qaangaadhaan in waxa weeyaan aabbahood iyo hooyadood qolka u gaarkaa inaanay iska soo gelin waida balaga alatfaalu minkum alxuluma falyastadinu kama stadana aladiina min qabli macnaa markay qaangaadhaan idan ha idin weydiistaan sida dadkii kale ka horreeyey baa loo faray inay idan idin weydiistaan oonay guriga iska soo gelin waa gurigii hooyaday waa inaan iska odhan iyo waa gurigii aabbahay marka aadaabta wanaagsan hadal wanaagga waa in carruurta lagu tarbiyadeeyo carruurteenna maanta in badan oo ka mida afku uu ka kharibo haddaad magaalada dhex marto shaaricaad marto ama wadda aad marto cay aanay dhagahaga kusoo duulahayn way yarta aabba la caayo hooyo la caayo aynu isweydiino cudurka maxaa sabab u ah waxyaabaha sababta oo waxaa ka mid a yacnaa waa biicada mujtamaca iyo deegaanka ilmahan uu ku nool yahay ila caydan isagoo yaqaano muu soo dhalane ayuu waxaan ka dhaxlay hooyadii baa laga yaabaa inay aabbihii ka hor caydo waxaa laga yaabaa aabbihii saasoo kale inuu ilmaha laftiisa ku idhaahdo hooyadii uu caayo oo kelmadan ilmu shaarica uu ka leeyahy aabbihii buu ka maqlayba ama hooyadii uu ka maqlay ama macalinkiisii baa laga yaabaa inuu ka maqlay ama dadkii kale ka waaweynaa waayo carruurtu dee waxaan kumay soo dhalane qaar ka waaweyn unbay ka dhaxleen kuwaasina kuwo kale unbay ka dhaxleen marka hadalka in la wanaajiyo oo caydan inay wax xun tahay carruurta la baro weeye oo rasuulku wuxu uhi sibaabu lmuslimi fusuuq wa qitaaluhu kufrun waa in xadiidka carruurta la xifdisiiyo muslim in la caayaa waa faasiqnimo in lala dagaalamaana waa kufri rasuulkaa sidaa yidhi waa in carruurta lagu idhaahdo si caydan xun weliba hooyadood bay caayaan oo cay bashica oo fool xun oo dhagahaagu waxa weeyaan aanay qaadi karin oo ku cuslaanaysa ayay ku caayaan carruurta iyaguna wayna maqlayaan oo in badanoo ka midii maanta waynala joogaan carruurta xaafadani waa inay taa ka faa'idaystaan caydanba waa inaan laydinku maqan soo xadiidka maqli maysaan sibaabu lmuslimi fusuuq wa qitaaluhu kufrun muslim in la caayo waa faasiqnimo in lala dagaalamaana waa maxay waa kufri hadalkaaga wanaaji oo inaan cayn lagu yaqaana waa inaan edab darro lagu yaqaano inaanina waxa weeyaan kaba sii daranba marka carruurteenna walaalayaal xuquuqdoodaana aynu ka soo baxno qudwana aynu noqono in badan carruurtu way ku dayacan yihiin gaar ahaan xaafadaha isku rarantaa waxaad arkaysaa carruur aad u yar yar oo waxa weeyaan sanad jira ama ka yar oo shaarica lugeyn iyagoo kabala waxaa laga yaaba inaan kabaloo waayin laakiin waa dayacayin waa xaqoodii baa meel lagaga dhacay oo boorkaa isku qasaaya ay carruurtaa yar in guriga lagu xareeyo ayay ahayd oo lagu xanaaneeyo ayay ahayd waxaad arkaysaa saas oo kale iyadoo waxbarashada carruurtii aan lagula dadaalhay oo waalidku diyaarba uu isaga sii yahay inay saaqidiin noqdaan carruurtiisu leey aniguba aniguba qarjajacdaasaan kusoo karee isnaa iska qardajeexay iska daa meelubuu kasoo dhici doonaa la waa in carruurta lagula dadaalo waxa weyaan waxbarashada iyo tarbiyadda wanaagsan darxumadana waa in laga ilaaliyo ilaahay subxana watacaala khayrkii wanaagga hayna waafajiyo dembigeennana ha dhaafo wallahu aclam waxka bilahi towfiiq wsala allahu calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi waslama tasliima kaiira